dhaweyse wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatanna dhegeystayaal waxaanu idaacaddayada warka kadib ku bilaabaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad toddobaad kasta hadaha oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa shirka golaha wasiirada jaamacadda carabta ay ku yeesheen xarunta ururka jaamacadda carabta ee kaahira dalka masar waxaa barnaamijka marti noogu ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee soomaaliya axmed ciise cawad waxaa aanu eegeynaa marka barnaamijkan waan ku faaqidaynaynaa sida dowladda federaalka khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda ee arrintaasi ugu lug leedahay waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo aan jeclahay inuu noo kala dhigo mudane wasiir kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a waa dhowaa jaamac
aad baad ugu mahadsan tahay waktigaaga ugu horeyn waxaad faahfaahin naga siisaa doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee murankan dowladda imaaraadka carabta guud ahaan iyo gaar ahaan heshiiska berbera laga galay wasaaradda arrimaha dibadda doorkeeda arrintaa ku saabsan waxa weeye keliya inay adduunka dibadda u tarjunto mowqifka oo u caddayso mowqifka ee dowladda soomaaliyeed waaya waxaa dhacday in aad ka qayb gashay shirkii ururada ururka jaamacadda carabta golaha wasiirada waxaana aad la isula dhex maray adiga ku dhaadana aad sheegtay in warqad ay u gudbisay dowladda soomaaliya khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda shirkaasi iyada oo ka cabanaysa sida ay imaaraadku u galeen heshiiskaas ama ula dhaqmayaan soomaaliya bal faahfaahin naga sii noo qodobe wixii ku qornaa warqadda aada gudbiseen warqadda aan gudbinay horta wasaaradda arrimaha dibaddu waa qeyb kamid a dowladda soomaaliyeed marka mawqifka waxaa iskale dowladda soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda iskale malaha waa mawqif ka yimid go-aan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada ummadda soomaaliyeed ay ku raacsan tahay qeybaheed waa dhimi marka waxa anagu taasaan tarjumayna adduunka gudbinayna shirka jaamacadda wasiiradadeerahay waxay kusoo beegantay iyada oo uu jiro anagu marka waxaanu cadaynay keliya in aan sharikad duway laga leeyahay oo leeyahay duway soor sida ay gudubtay midnimada iyada ee qaranimada iyada oo ay dowladda ogeyn ay soomaaliya dowladda ogeyn ay soomaaliya ka gashay marka anaguna aan saa diidayno arrintaa ayaanu inaga oo sheegnay in ay tahay inaan meel looga dhicin karo iyo wasirka dalka iyada intaas ayaanu cadayn waaya maxaa ka soo baxay
waxaa ka soo baxay jaamacadda waxay sii tay oo sii aday qaraar yosaa oo awalba soomaaliya ku saabsanaa oo ahaa soomaaliya aan qaranimada midnimada la xadgudbi karin oo ay adkaysanaan waxaa kaloo ka soo baxay in aanu saaxiib nahay uu yiri maaragtay saameyna ku leh jaamacadda arabta uu yiri annaga ayaa arrintaas fiirinayna oo dhexdhexaalinayna mudane wasiir dalkaas waxa ay soomaalidu isla dhex marayaan oo tuhunsan yihiin inuu yahay sacuudiga dalka sacuudiga sacuudiga iyo imaaraadkuna ay isbahaysi ku yihiin khilaafaadka hadda ka jira gobolka oo hal dhinac ay ka soo wada jeedaan marka ma laga yaabaa in ballanqaadkaas ay qaadeen haddiiba uu sacuudiga yahay ama dal kale yahay in hal bacaad lagu lisay ay noqonayso oo waxba aysa kasoo bixi doonin
anagu maamilka ma hagaamin karo niyad fiican ayaana ku qaad oo ku yeelay dhacaadintaas afka iyagu waa cad yahay waa cadaynay sharciguna ayuna jira qarannimada iyo midnimada dalka soomaaliyeed waa in baa israel lama laguma xado marka haddii niyad wanaagna laku dhexdhexaadiyo waka hadiiana hadee
waaya haddii aan usoo noqonno dhinacan iyo dekeda berbera gaar ahaan soomaalidu waxay ku maamaadaa geel gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaa waxaa la isla dhex marayaa oo khaasatan siyaasiyiinta somaliland iyo dad endhendheeya siyaasaddu ay leeyihiin dowladda soomaaliya waxay kala hormarinaysaa tillaabooyinkii oo waxaa fiicnayd marka hore inay somaliland arrintan kala xaasho dowladda soomaliya waxba kama qabto diyaarna u tahay inay walaal somaliland risaaf karto lisaamo laakiin hadda waxaa galay oo eeda loo haystaa ma aha walaal waxa weeye dal ajnabi oo dal ah oo damcay inuu maarata heshiis uu galo aysan dowladda soomaaliya mesesh dadkay dalka aysan ogolayn marka dad kale khilaafka soomaaliya iyo alan buu udhexeeyaa adadan xaqiiqada siday tahay u arkay khilaafka wuxuu udhexeeyaa dal ajnabi ah oo rabo inuu dalka yaga utashado anagoo soo jeedna sharcina aanu lahayn waa yahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee arrinta ku saabsan arrinta ku saabsan dekeda berbera iyo warqadii ay u direen jaamacadda carabta waxaa ii martay ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya mudane axmed ciise cawad waxaan jeclahay inaan dhegeystaha koowaad aan u gacan hadiyo dhegeysta adoo magacaaga saddexan ku bilaabayo kusoo dhow barnaamijka meesha aad joogtana noogu dar aada baad umahadsan tahay walaal magacaygu waa axmed saalax buraale waxaan joogaa magaalada garowe waxaan marka koowaad salaamayaa wasiir axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waxaan marka labaad u hambalyeynayaa qaabkii ay dowladda federaalka u wajahday faragelintii ay imaaraadka ku sameyneysay xukuumadda soomaaliya waxaana weydiinayaa wasiirka hal su-aal oo ah waxaa jira in dowladda federaalku ay la gashay heshiisyo iyada ah ka kaabay dhisida kaabayaasha dhaqaalaha dowladda turkiga iyo dowlado kale taas oo ay ka fulinayso magaalada muqdisho ay dowladdu fadhido maamul goboleeyadii kale waxay u arkeen arrintaa inay dowladda federaalku isku koobayso khayraadkii ama wixii la wada wadaagay maadaama masiirkii iyadu gacanta ku haysay saxiixi taasoo iyadu dowladda dowlad goboleedyadii ku kalifaysa inay gacanta u gasho dowlado dullaal-a iyo dad arrimo siyaasadeed kale maxaa ula qorshaysan dowladda federaalka in ay soo daadejiso ama khayraadka ama dhisida kaabayaasha dhaqaalaha sida dekadaha iyo laamiyada laga dhisayo magaalada muqdisho maamul goboleeyada ay kamid tahay puntland maamul goboleeya iyo kuwa kale oo dhan in iyagana la siiyo qoondadoodii iyo wixii ay xaqa ulahaayeen waaya aad ayaad umahadsan tahay mudane wasiir kusoo dhawow waa su-aal fiican marka waxa weeye waxa dhege su-aasha weydiiyey in wasaaruhu uu sheegay inaysan dowladda soomaaliya diidanayn gobolada soomaaliya dhowr kasta soomaaliya ka ka ka dhaca murtada inay baeesinayso oo ay sidaan anugu ka wahayo markay la hadasho deeqbixiyaasha waxay markasta maanta ugu dambaysa ra-isul wasaaruhu kala hadlaya deeqbixiyayaal sidii soomaaliya loo xoojin lahaa horumarka soomaaliya dhan loo gaarsiin lahaa gobolada dowladda soomaaliyeed waxay ugu ugu doodeysaa oo ay mar ula raadinaysaa dalka soomaaliyeed ee gobolada soomaaliyeed oo dhan waa marka lahaade in xataa horumar kaleeto maarata utoos gobolada ugu tago waxaa keliya oo dowladda soomaaliyeed ay ay diidan tahay waxa weeye aan ka galaan dowladda soomaaliyeed ka ahay waa tahay marka dowladda soomaaliyeed waxaa maalgashi ha lagu sameeyo laakiin waa in lasoo maraa albaabka ee saxa ah waa tahay heshiisku ayaa inay dowladda soomaaliyeed ogasahay dhegeystaha kale ayaan soo dhaweynayaa waxaad dhegeystayaal nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk ee soomaaliya axmed ciise cawad dhegeystay adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka magacaygu waa cali yaasin gurbe waxaan joogaa dalka sweden mudana wasiir aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa sida hufan aad noogu sheegtay waxyaalihii aan ku weydiinay laakiin su-aasha aan qabo waxay tahay soomaalida waxay dhahdaa buur ahow ama buur ku tiirsanow dowladdan hadda jirta waxaad moodaa in culaysyo badan ay haystaan oo ah wadamo badan oo isdiidan capacityga dowladda iyo habka dowladnimadeena iyo awoodeenuna inay aada u liidato way muuqataa maxaa diidaya annaga oo dowladnimadeena haysano inaan yeelano saaxiibo dhow oo aan ku tiirsannahay oo aragtiyan iyo mabaadiyanba dalkana nanoo dhisa isla markaasna aragtideena qarannimo nala difaaca su-aashaas waxaa ii daba taalla su-aal kale oo iyaduna ah waxaad la socotaa magaalada muqdisho waxaa ka furan laba xero ciidan ciidan ay tababaraan turkigu iyo ciidan ay tababaraan imaaraadku xerada ciidanka ay turkigu tababaraan calankii soomaaliya iyo calanka turkiga iyo sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ku dhegan waxaa loo qaadaa heese wadaniyiina waxaa lagu tababaraa qaab annaga soomaaliya aan ku qanacsannahay waayo mudane wasiir soo dhowow
waxa aan u sheegayaa dhegeystaha dowladda soomaaliya waa mare xagbo badan way leedahay adduunka oo dhan ilaa iyo america iyo yurub iyo africa iyo carabta xagbo badan bay ku leedahay diyaarna way u tahay wayna rabtaa inay qofka dal kasta ay saaxiib la noqoto sida uu uu uu maaragtay dhegeystuhu uu uu tilmaamay marka hadda arrinta tani ma aha khilaaf soomaaliyeed iyo adduunka ka dhexeeya waa khilaaf dowladda soomaaliyeed iyo shaadka dhexeeya weliba ra-iisul wasaaraha ka muuqatay maxaa la yaha shirka qabtay xataa shirkadaa laga leeyahay dacwad oo anagu diida dhaqan xumadeeda taa maalmeed nasiibo badan hadduuse dhegeystuhu leeyahay waa siyaasad fiican in saaxiiba yeesho waa ku raacsanahay waxaan waxaan waad ku mahadsan tahay waad ku mahadsan tahay mudane wasiir waxaan filayaa ulajeedada dhegeystahu inuu ahaa in imaaraadku uu ka gows haysto qarannimada halka turkiga uu girsan yahay sababtaasoo calanka iyo heesaha iyo usoo bandhigayay aan aan u gacan haadina dhegeysto kale dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka dhegeystayaal waxaan inoo marti ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya mudane axmed ciise cawad oo aanu ka wareysanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ay ku leedahay arrinta heshiiska dekedda berbera iyo weliba shirkii jaamacadda carabta ee uu wasiirku ka qayb galay dhegeyste kale ayaan u baaqaynaa dhegeyste adoo magacaagoo saddexan iyo halkaad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow barnaamijka
waa mahadsan tahay waa dhowahay magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed baadil axmed waxaana ku suganahay wadanka jarmalka wasiirka waa salaamaya bacda salaam wasiirka su-aasha aan raba inaan weydiiyo waxay tahay wasaaradda arrimaha dibadda maxaa aan ay ka og tahay heshiiskii berbera waa midda koobaad maxay soo kordhinaysaa dacwadda aad jaamacadda carabta aada u gudbiseen oad oga gudbiseen shirkadan d b world iyo heshiiskii ay saddex geysoodka ay la saxeexatay somaliland iyo dowladda etoobiya waayahay aada ayuu umahadsan yahay dhegeystahaas jarmalka naga soo wacay mudane cawad
dowladda soomaaliya waxay ka og tahay ama wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka og tahay heshiiskan si ay sheegatay shirikada dubay oo haydana noocaasa ay la saxatay kusam maaragtay deked soomaaliyeed iyadoon dowladda soomaaliyeed ogolaanin intaa waa intaan ka ognahay waxay soo kordhinaysaa maaragtay doodayada carab waxa weeye carabtu waa meelaan xubnaha ka nahay annaga daaleeto oo carabta oo kamid yahay dalka dekadaas laga leeyahay marka waxaan aynay inaanan ogolayn in sida jaamacadda carabta jarkeeda uu qabo in aanan ogolayn in lagu xadgudbo qarannimada iyo waa yahay su-aal kale ma weydiin karaa waa mahadsantahay walaal su-aashaas ayaan ku ekeynaynaa waktiga ayaa gabagaba ah marka eh, mudane wasiir waxaa intii adiga lagu magacaabay iyo intii ka horreysayba waxay soomaalidu aada isu weydiinayeen maadaama dalka imaaraadka carabta ay dowladdu waxyaabo kala duwan ka tirsanayso oo aysan ahayn dekeda berbere oo keliya u- sababta ay dowladdu ugu yeeri weyday safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya su-aalana uga weydiin weyday arrintaasi hadda oo aad jaamacadda carabta dacwad ama aad codsi u gudbiseen inay arrintan wax ka qabtaan weli safiirka waxba maydna weydiin marka ma awood iyo daruufo eh, idiin diidaya ayaa jira mase rabitaan la-aan ayaa jirta
dhabta waxay tahay jaamaco intii arrintani dhacay dhacday oo buuqani dhacay safiirka imaaraadka soomaaliya ma u joogin soomaaliya waanu u yeeri lahayn waanu u sheegi lahayn in imka dhacay laakiin ma uu ugo wadanka waaya waad mahadsan tahay dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeysta magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa cabdiqaadir ibraahim idinka soo wacaya magaalada alqaxeyo marka hore waxaan salaamayaa wasiirka muster cawad iyo bahda dibsiga jaamac bulle jaamac wasiirka waxaan weydiin lahaa dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay cabasho u gudbisay jaamacadda carabta waxaan ka warqabnaa jaamacadda carabta inay waxyaalo badan oo ayaga gudaheeda hataa ay ku fashilantay marka wasiirka waxaan weydiin lahaa maxaa kasoo kordhaya haddii cabasho loo soo gudbiyo jaamacadda carabta matalo ka mudnaan lahayd in meelo kaleeto la aado oo arrintan qadiyadan iyo xadgudubka lagu sameeyey madax banaanida ummadda soomaaliyeed wax looga qabto qodobkaasaan weydiin lahaa wasiirka waa tahay eh, wasiir cawad su-aashii ma maqalani En, Igu su-aasha su-aasha en, ma- ma mudnaan lahayd in meel kale lala aado intii jaamacadda carabta lala aadi lahaa siyaabo kalena wax looga qabta arrinta waa shiisa weeye waa uga jawaabaa saas anaku jaamacadda carabta xubin baanu ka nahay shirkoodii ayaana dhacay oo aan ka qaybgalaynay meshi tii dhacay heshiiskaas anaan raalliga ka ahayn markii ugu meeshuleysay oo maxsal dow ama golo dow- dowladeed aan tegi karno golo dawli aan tegi karno kaasuu ahaa waan tagnay annaga iyo dalka wax ka tabanayno ama shirinta wax ka tabanayna oo ku xubnahooda nahay marka saasaanu u geynay hadaara arrinta waana waana ku faraxsannahay haddii ay ubaahana waa tegi waxaan ku kalsoon in sharcigu uu dhawaan ka warayahay ugu dambeyntii eh, mudane axmed ciise cawad maxay ka qabaan eh, dowladaha arrimaha soomaaliya daneeya sida dowladda maraykanka en, iyo dowladaha turkiga arrintan sidee u arkaan oo maxay idinkaga idinkala wadaageen arrintani sida ay u dhacayso soon magacaabeyn dalalkan ilaa hadda la hadalay oo dhan oo eh, xiriirka caadiga ah oo diblomaasiyadeed eh, naga dhexeeyo aanu iska waratan kulligood way arkaaneen eh, sharci darrada eh, go-aankaas ama heshiis eh, maxaa la yihahdaa eh, sharci kadaas ay sameysay aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay halkaas ayaan ku koobaynaa waktigaaga waa kaaga mahad celinaynaa wasiir axmed ciise cawad waa mudan tahay walaal jaamac dhegeystayaal barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha oo uu nagala qaybgalayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya axmed ciise cawad intaa ayaanu kusoo gabagabeyneynaa tan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe oo xiise leh
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaaya jaamac buulla jaamac dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haddaba dhinaca kale waxaan waraysi la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan sacad cali shire oo isagu dhinaca somalilan u saxiixay heshiiskaasi wariyahayaga jaamac buulla jaamac ayaa ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka dowladda federaalka ah ee ka soo horjeeda heshiiskan wallahi runtii een, in waddan aanu jaarnahay iyo dad aanu walaalnahay ay ka soo horjeestaan horumarkayaga annaka fajicisaa bay nugu noqotayba mashruucani waa mashruuc harumar shaqa abuurid waa midaynu u baahan nahay hadduu inoo hirgalo insha allah bimilaahi karim inoo hirgeli doonaa waa mashruuc u adeegaya geeska africa oo dhan somaliland oo keliya maaha u adeegi doonaa soomaaliya etoobiya uganda wadamada haddii aan lahayn badda south sudan ilaa xitaa jibuuti marka runtii waanu fahmi weynay sababta ay u carqaladaynayaan markii waayo markii ugu horreysay heshiis aanu galayna maba aha heshiiskan laftigiisa heshiis cusubba maaha labadii kun iyo lix iyo tobankii baanu heshiiska la galnay d b well ilaa february labadii kun iyo toddobiyo tobankii d b well baaba gacanta ku haysay laga soo bilaabo june kan hore dhowr jeer baanu is aragnay maxaa dhahdaa qolada etoobiyaanka waanu kala seexanay heshiisyo oo iska ahaa dee laya public iska ahaa macluum ahaa marka isagoo historygaasi uu jiro taariikhdaasu ay jirto maanta waxaa mataqaanaa keenay runtii kasoo horjeedka waxa weye waa wax aanan fahmaynin oo runtii garan mataqana xaqna aanay ulahayn somaliland xaq bay uleedahay ciday doonto inay heshiis waa qaran jira tan xaqa waan u imaanaynaa waadna noo sharaxi doontaa laakiin maanta mar aan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa ay uga soo horjeedaan waxa uu ku celiyey hadalkii uu prime ministerkana horey u sheegay isaguna horey u sheegay ee ahayd in aysan horumar ka soo horjeedin somalilan horumarkeedana ay taageersan yihiin laakiin aan la marin nidaamkii loogu talagalay marka adoo dib u fiirinayo aqoonsi la-aanta somalilan ma kula saxan tahay taas inay gar u siinayso iyo in kale maya gar u siin mayso sharcigaanu u raacnay waxa weeye heshiiskani wuxuu ku fadhiyaa sharciga iyo dastuurka somaliland buu ku fadhiyaa waxaana jirta dee taariikh hore oo wadamo badan baanu la galay heshiisyo iyo shirkadaba wadanka maxaa dhahdaa imika jibuuti heshiisyaa naga dhexeeyey xitaa soomaaliya laftigeeda intii way hadalladu noo socdeen waxba yaabaanu ku heshinanu wada sixinanu soo wada saaray wax cusub maaha waana wax sharci ku fadhiyo weeye haddii iyagu ay go-aankooda ku dabaqayaan sharciga federaalka annagu de sharciga federaalka qayb kamani qof walba weogi waxaad tidhi in ay somalilan xaq u leedahay inay iyadu go-aansato ciday la heshiinayso iyo heshiisyada ay galayaan waxaa la isweydiinayaa oo aan weydiiyey wasiirka arrimaha dibaddana wadahadaladii somalilan iyo dowladda federaalka waxaa ku jiray oo aad horey isula meel dhigteen inaan warbaahinta la isaga jawaabin oo hadallo colaad iyo dagaal iyo rabsho keenaya aan la sheegin in aan wixii horumara la iska hor istaagin gacmo gel jire hoos baa loo dhaqaabo warkiinu ahaa maxaa diiday in aad sidii ku wadaan oo aad baryahan dambe hawada iskala hadashaan horta runtii waxaa kaloo ku jira heshiisyadeedii inaan la siyaasadaynin wixii gargaaraya horumarah sax wada qodobkaa way jebiyeen runtii idaacadiisa soo taagaya arrinkan mataqaanaa ka hadalkiisana iyagaaba ku horreeyey annaku marna hadal duraaya maanaan odhanin ka hor intaana mataqana di aana qaadanin mowqif anaku aanu arno marka aynu gadaro yahay marka su-aashaas runtii iyagay deela taallaa waxay u jebiyeen wixii aynu ka heshiinay ahaa anba anshaxa wada hadalka anbaba aha inaan la carqaladaynin horumarka dhanka kale waxaa heshiiskan somalilan dhexdeeda su-aalaha ka imaanayaan haddiiba heshiis la gelayo horumar la gaarayo in ay jabaan nuquladii aad baarlamaanka hor dhigteen qaar ka mid a oo ah in aan shan sano muddo gudaheeda aanan waxba saami ah lasii iibin karin marka kaas ma horey buu ugu jiray mise waa mid hadda cusub oo aad gadaal oga soo darteen markaad saxiixayseen horta lock lock in period ba la shanta sannadood way ku jireen laakiin waxa raacsanaa talayilaawe waxa raacsanaa waxa weeye waa marka etoobiya ay soo gasho way soo gelitaanka etoobiya markii horeba tafaahumka iyagu ka mid ahaa markii aan wada gallay heshiiska qoladan d b web marka hadda way soo galeen iminkay shantii sanood bilaamayaan aan ciidana aanay waxba ka bedelaynin saamigeeda shanta sanood ee soo socda marka shardiga ku xidhan baa lailaawe ugu dambayntii doctor sacad cali shire arrintan dhammaystirkeeda iyo sidii aad u xallin lahaydeen marka laga tago jawaabaha aad hawada iskaga mariseen wax xiriira oo hoose ma samayseen mana samaynaysaan horta de anaku anakii go-aansanay inaan wadahadal wada yeelano kaa maanaan dee halkii buu taagan yahay wadahadalkii wuu furan yahay weli inkastoo runtii aan dublinka u dhignay waayo jawigii baan jirin jawigii maxaa dhaha runtii lagu wada hadli lahaa ayaan jirin oo dee jawigii baa cakamay imaka hadii lasoo hor fadhiisto de arrinku wuxuu burburuun buu ku dambaynayaa marka horta waxa wanaagsan horta wixii lagu heshiiyey in dhinaca kale uu fuliyo oo ixtiraamo ayaa runtii wanaagsan dawna jawi markuu abuurmo markaas baan dee soo hor fadhiisanana ka wada hadlaynaa arrimahan iyo dee ku wixii kalaba wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor saacad cali shire waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaayaga jaamac buulle jaamac